cisbitalka guud ee gobolka galgaduud oo bila ka hor ah ay la wareegtay wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa ku guulaystay horumarinta adeegyada shaqo ee caafimaadka iyo eegista bulshada sida uu sheegay doctor abukar cali faarax madaxa howlwadeennada cisbitalka waxaan runtii soo marnay dhammaan qaybaha isbitaalka oo active ah afaraatankii saac waxaa shaqeynayo qaybtii dhalmada iyo qalimada haweenka sida caadiga u dhali waaye qaybtii bukaan socodka oo si joogta ay usoo booqanayaan bukaanada aa kaloo shaqeynaa qaybtii emergency-ga oo afaraatan saac tiraamooyinka iyo waxyaabaha shiralka weliba maaragtay deegaanadan aad inoogu badan yihiin si joogtaan ay usoo booqdaan waxaa kaloo active ah shaqeynaya qaybtiinii bukaan jiifka oo iyadana runtii bukaano dhowra ay hadda noo jiifaan runtii waxaa ii buuxsamay toban sano oo aan ka shaqeynayay deegaankan dhusmareeb iyo deegaanada ku xiran tobankaas sano runtii aan bukaanka u adeegeynay ilaa waxaan u adeegnay bukaano boqol kun oo bukaan ka badan boqolkaas kun oo bukaan runtii waxay ka kala imaadeen deegaano kala duwan galmudug oo dhan aan dhihi karno iyo qaar xuduudaha kasoo tilaabay guud ahaanna runtii bukaano badan oo daweyn iyo qalin ah yaa ilaahay nagu guuleeyey waxaan diyaar u nahay shaqada inaan sii wadno waana runtii farxaday noo tahay inaan soo gaarnay tobankaas sano shaqada quruxda badan ee maaragtay aan nasiinada lahayn oo laga yaabo mararka qaar waqtiyadii aan nasiinada samayn lahayn maalmaha fasaxyada inaanan maaragtay nasan dadka deegaanadooda ugu tegaynay si volunteer ah dadka usoo shaqaalihii isbitaalka intiisa badan waa volunteer runtii waa dareemi kartaan shaqaala si volunteera ku shaqeynaya wax badanoo waajibaada lama saari karo mar walbana shaqada qualitigeeda ayay saameyneysaa taas runtii waxaa naga caawi kara inay shaqaalahaas mushaar u helno waxaan ka codsanaynaa cid walba oo awoodeeda leh inay naga caawiso dowladdeena runtii way dadaaleysaa dowladdeena galmudug runtii dadaal badan way ku jirtaa in maaragtay dadkaas loo helo mushaaraad iyo loo helo